Wasaaradda Caafimaadka Daryeelka Bulshada reer Galmudug ayaa ka daafurtay magaalo cusub hargeysa ee caasimadda Galmudug shirka saddex biloodlaha ah iyo isku xidhka mashaariicda caafimaadka Galmudug. Shirkan ayaa wuxuu qayb ka yahay dadaallada lagu xoojinayo wada shaqaynta iyo isku duwidda hay'adaha caafimaadka iyo daneeyayaasha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka deegaanada Galmudug. Ugu horreyn ayaa waxaa ka hadla furitaankii agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Abdiweli Maxamed Axmed isagoo sheegay in shirkan uu qayb ka yahay dadaallada lagu xoojinayo horumarinta adeegyada caafimaadka Galmudug.
bilowga maalintii koowaad ee shirka saddex biloodlaha ah ee wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kala duwan ee la shaqeeya wasaaradda caafimaadka shirkan saddex biloodla keliya ma ahan waa qiimaynta lixdii bil ee sanadka ugu horreysay sidoo kale ayuu ku soo aaday waxaa loo yaqaan midtime review waxaan uga faa'iidaysan doonnaa haddii ala yidhahdo waxyaalihii noo qabsoomay inaan ogaano waxaan sidoo kale uga faa'iidaysan doonnaa u diyaargarowga xilliga adag ee uu gelayo sistemka caafimaadka gaar ahaan kadib markii deeqbixiyaal badani ay jareen fankii ay ku bixi jireen dalka gaar ahaan adeega caafimaadka in aan u diyaargarowno inaan ka jawaabno baahidaas annagoo wax yarkaan haysanno si fiican u qorshaynayna si fiican u tashanayna kana soo saarayna qorshayaal natiijo ka badan intii lasoo saari jiray looga soo saaraya resourciga yarkaa la haysto dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada reer galmudug maxamuud axmed maxamed ayaa sheegay in shirkan ay qayb ka yihiin dadaallada lagu wado inay ka qayb qaataan horumarinta adeegyada caafimaadka galmudug shirkii wasaaradda oo saddex biloodlaha ahaa kaasoo runtii waxyaalo badan oo sanadlixdii bilood ugu dambeysay shirarkii ugu dambeeyey waxyaabihii looga wada hadlay iyo waxyaabaha caqabadaha oo taagan qodobadaasi ayaa ugu muhiimsan shirkanna waa shir muhiima oo wax badan kusoo siyaadinaya wasaaradda caafimaadka duruufaha iyo baahiyada kala duwan ee deegaanka ka jira iyo caqabadaha dhaqaale waxaan kaloo rajaynaynaa waxyaabihii kaloo caqabadaha waxaa kaloo jira inay noo qabsoomeen waxyaala badan wasaaradda caafimaadku qaar ka mid hayadaha ka shaqeeya caafimaadka galmudug ayaa dhankooda ka hadlay shirkan wuxuu uga dhigan yahay barnaamijkan ama maanta meesha u joognana waa acw b ahaan aad u maarta muhiim noogu yahay sababtoo ah barnaamijka health nutritionka quater kasta lagu gorofeeya kaasoo dwlb ahaan anaga aad iyo aad noo anfacayo maxaa yeelay mashaariicda aan fulinayno iyo waxaynu tusinaya meelaha gaabka ka jiro iyo meelaha u baahan in si immediate support loo siinayo waxyaaba badan laga tusinaya marka quater meetingka mar wasaaradda qabato aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka ee galmudug sababtoo ah waxyaalo badan meelo badan gaabab jira how shaqadan say tahay meesha wiik ay ka tahay ama ka jilicsan tahay meelaha rabo inaan ka buuxino mashruucyada mashaariicdeena marka aad iyo aad uu muhiim ugu yahay shirkan wuxuu muhiimad u leeyahay kalastarada ka shaqeeya caafimaadka nafaqada iyo fayadhowrka wooshka xog badan ayaa lagu kala qaataa shirkan muhiimad gaar ayuu noo leeyahay wuxuu ku soo aaday xilli fadnil crisis uu jiro ama ay isdhimeen dhaqaalihii laga heli jiray caalamka waxaa jira xarumo badan oo caafimaad oo xirmay waxaa jira shaqaalo badan oo la fasaxay oo shaqadii waayey howlihii loo hayay dadka masaakiinta ah barakacayaasha meeshu ay ka baxeen marka shirka marka muhiimadda uu leeyahay waxaa waaye in laisku xog waraysto oo gaabiska jiran la adres gareeyo gabagabada kulanka ayaa waxaa si rasmi u furay shirka wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada reer galmudug daahir faarax fiido isagoona sheegay inuu qayb ka yahay shirkan dadaallada lagu xoojinayo wada shaqaynta iyo sidoo kale ka hortegidda caqabadaha ku gudban wax ka qabashada adeegyada caafimaadka galmudug
waxaa qabsoomay wax wanaagsan oo dee arrimihii tallaabooyinkii iyo shaqooyinkii aada hayseen bilaa natiijo ma ahayn sida agaasimooga ka dhawaajiyey oo waxbaa ka soo baxay dee dabcan haddii mar howlo qabanayana mar walba waxbaa dhimanaanaya dadaalkiinnii iyo juhdigiinnii aada bixiseen la-aanteedna ma dhici lahayn taas waa idinkaga mahad celinayaa intaa kabacdi shirka sidii agaasimaha guudba uu horay u xusay maanta uu ka bedelan yahay shirarkii ka horreeyey wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada reer galmudug ayaa ka holeysay wax looga qaban lahaa adeegyada caafimaadka bulshada reer galmudug taasoo kor loogu qaadayo ka hortegidda caqabadaha iyo sidoo kale wadashaqaynta ka dhexay hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya taasoo lagu xoojinayay sidii loo horumarin adeegyada caafimaadka bulshada reer galmudug